bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhugonsiyaal hamiin fayna meelbaysa dhogdanga ha ku dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walba isan ku bartan idaacadda warsan ee magaalada taanbaydhaba waa hamiinnimo dhugonsiyaal talaadee taarigtiya kee danta toddobada bilo janwari lamada kun iyo toban iyo sagaal ka dhugonsiyaal qodobada barnaamijka kulanka warsan ee unimada dhugonsiyaal nasiinkaay walibaa ku mid ah gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka bokool maxamed macalin yaa weliba uu soo kuwarbiyey xaaladda degmada xudur ee gobolka bokool wuusoona sheegay in degmada xudur ee gobolka bokool iyo eeda xaaladeeda tooyadan degan walow iyo jiraha qabadakeedan dhinigiyo amniga barnaamijkaas inkaana dhugunseela gudoomiyaha arrintaasay ku warmow taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan unimada dhugunseelana siinkaay walibaa ku mid ah taasoo kale qodobada barnaamijka kulanka warsan dhugunseelana siinkaay walibaa ku mid ah gudoomiyaha degmada marko ee gobolka shabeellaha hoose xasan cumar iyo waliba uu ku warbiyey xaaladda degmada marko ee gobolka shabeellaha hoose wuusoona sheegay in xabashigu iyo qabaan ciidanka milatariga ee rugaan degmada marko ee gobolka shabeellaha hoose barnaamijkaas inkaani dhugunsiyaal gudoomiyaha arrintaasay arrimo kale ku warmow taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan dhownimada dhugunsiyaal walibaa ku mid ah gudoomiyaha ururka xuquuqul insaanka ee gobolka shabeellaha hoose abuukar cali iyo weliba useyna ku hadalay amniga degmada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose usoona eedan kululusan jeedi maamulka degmada afgooy ee gobolka shabeellaha hoose haddaba ma eete eedantaasan tananka eedinta dhugunsiyaala barnaamijkaas inkaayna taasoo kale qodobada barnaamijka kulanka warsanna uu nimada dhugunsiyaala walibaa ku mid aha maxkamadda ciidamada qalabkuwida ee dowladda federaalka soomaaliya yaa geega xukun dilaa ku fulide lama qof iyo keeda islaayeen iniyo ku dambeeyeen marhuun ama nabaddoon ah ee oosa horey nanka diri degmada wadajir ee gobolka banaadir barnaamijkaas inkaana dhugunsiyaala taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimadan dhugunsiyaala aysan ku dhugunsi doonta haddii laar walibaa ku mid ah musharaxiinta maamulka puntland iyo waliba iyo hajeediana khudbadayaasha islamarkaasna magaalada garowe ee caasimada maamulka puntland berito waliba la filaya inay ku qabsanta doorashada madaxtine ee maamulka puntland haddaba qaabsee hanjeeda musharaxiinta mayna iyo ballan qaadeen dhugunsiyaala barnaamijkaas inkaana waana si gudbi doon taasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan dhugunsiyaal oo nimada waliba ku mid aha gudoomiyaha gobolka banaadir waana duqa magaalada muqdisho injineer cabdiraxmaan cumar cusmaan injineer riisow iyo waliba soo ku warbeeya xaaladda gobolka banaadir usoona sheegay injineer riisow inay hadda xaaladda gobolkaasi yeeto tooyadan degan dhugunsiyada qodobada aas ee qodobo kale ee barnaamijka kulanka warsan siinkaaya barnaamijka oonimada waliba saaray waana siinadara sii doona dhugunsiyada dilsawadaka jara anuu cabdirashiid axmed ibraahim rashka boydhanka farsamada mada gudeerta waliba oo caawi doone saaxiibkayga bilaal hilaal sheekh markal iyo barnaamijka kulanka warsan waayahay dhugunsyaal hanase waliba hayna qodobada kulanka warsan oo nimadu hanasinkaan dhugunsyaal barnaamijkaasi gudagalo doon idaacadda warsan ee magaalada tambaydhon radaratan cabdirashiid rashkaasina dareysii doona barnaamijka dhanka farsamada magsarka iyo makiinada waliba oo caawi doone saaxiibkayga bilaal hilaal qodobkan koleeya barnaamijka kulanka warsan oo nimadu fiiriyaan dhugunsyaal waliba usnagade gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka bokool maxamed macalin iyo waliba uu soo kuwarbeeya xaaladda degmada xudur ee gobolka bokool usoona sheegay in degmada xudur haddii yeeto xaaladii toodegin haddaba marna qaata teleefonkana su-aalagaasiyo su-aalo kale kuweydii iyo waliba uusa inga jawaabay waxaan kadib xaaladahan oo kii deegaankan xaaladiisa sifaylata alxamdulilah waa la isku jiraami jiraan nabadgeedinaas oo kii marka borbaanka oo guud ahaan ma jira musho isbedelashala ma jiraan gudoomiye waayahay dhinigiyo haddiinu guda galna arrimaha bulshada oo kale dhiniga iyo gooboga adeega caafimaadka degmada xudur seyin runta ramsiye halkasta caafimaadka min hadda tiraan laakiin isbitaalka isbitaalka degmada shaqeeya waaye ramsiyajida kalena shaqeeyaan marka runta caafimaadka maxaa gaftirmow laakiin alxamdulilah
waayahay gudoomiya degmada xudur soonasha weliba royna dad badan oo bugtaale ah qoxeen deegaanada hooskayo degmada xudur dadtaasee bugtaale kuwaraba noololiyonte walmarahayona
dadkii oo deegaamadaas bugtaalay ilaa hadde deegaanka sugunin inkastoo hadde deegaamada kasoo awleesa isku jiraano koonfur galbeed maadaama doorasho galle abihii barnaamijyada kasoo hadda cunay ayo sanad cusub artiis dadka kala galay waktidanba dhowr biloodba marka deegaamadi kolley dadkii hadda muqtaalay joogan meelo ka suganin deegaanka ka suganin waliba kala kaamla dowlad kaleetan gurmudimale hay-adaha lay ka sokoraan eediine waktidan shacabka kala shaqeeyaan marka alxamdulilah kolley deegaanshay rugaan deegaanshay rugaan day lankoobus deegaanshii badanaa dajiib ka dhex jira ilaa barnaamijyadiis oo ku qowde dadka day maka fulan wayska fulan laakiin barnaamijyadaas runtii dhibaato ku jirta dhinagaas dhaba ku jira waaya gudoomiye inta badan waliba ay ku cawaadayeen haydo kuulgalow degmada xudur iniyo ndirsiyana deeqaha inta badan laga tirigalay dadka bugtaale cabasho badan ah gudbiya marka arrimo wasay gudoomiyaha degmada xudur ee tan kuulgalay maya iyada barnaamijyadii laan ka talagalay deeganka laan ka talagalay oo una taangeysine iyo ribala barnaamijyada taangeysine unaraana male walaga sheeganaan baa waa ka falangaana deegaanka kuleswe yarinay muushimana barnaamijyadaasi iyaduna kala eedayaano walay laan ka talagalay deegaanka laan ka talagalaya hay-addaas mursaliti iyaduna naraana male
waayahay dhawaan walibaana deerayay inay nigiyo ganacsatada iyo dhibaato badan haysata weliba iyo ay saazilaan guddigii ganacsatada degmada xudur arrintaas ayaana may ku jira
deegaan arrinti deegaanka wahaanti laakiin waa ka dhibaato ku jira oo deegaankan ku jira oo ka ganacsatay guddigiyo ni saazilo deegaankan ku jira male wayba arrimoyo arrimo dad oo barnaamijyo kale oo inta warkad abuura faraole mushii dhibaato ku jiro mase maamulkii onto ganacsado ku dhex jira male barnaamijyo walaay koodo oo masihayna deegaankan akabaho masihayna qandaraas haata warkar haata bay ganacsasada ilay maanaha qaabkashan gogdaayan walaati mushiini war dhibaato uni ganacsan dhayaala magordaana baan mushiini hadii dadoosaas gurow dhigan laakiin war wiinowlaata saarnba loo doonba insha allahu waaya guddiga ganacsatada marbahoy saczili degmada xudur iyona inga firdhijo marka maysara kore adiga iyo ganacsatada hogar cabasho ama dhaliilo badan siin dhexaysa maysara kore mudana gudoomi
saczilimaherne ganacsada badan haddana dhowr jeerba maanaha guddoomiyaja hatukobka saczili haddana kolley dabaharo guddoomiyaale gubsi doona ganacsada guddoomiya kalena gubsi doona guddoomiyaja hoba saczili waayahay ganacsatada ku nool gudaha degmada xudur ee gobolka bokola markii guud ahaan lan fiiri iyana ganacsato inta badan dhaqdhaqaaqi hada faylan dhinayo ganacsiga degmada xudur
wallahi horta ganacsiga degmada xudur sisoo taaba jidin jeedu furan le harjidaan furan jidkaasoo wiliba dhibaato badan i borbaleen baan laaka marar ciidamo unan diraan hariidee urasuuguni iyo walanka kooyaan jidkaleen furan le marka ridado ganacsi iska falnoomada deegaamadiiyo jidkaas waran qoran eh hadee dhibaatada guud ahaan isku jirta iyo hilinkaas noto waxyaalahaas isku jiran uma naqaana ganacsiyada guud ahaan wayba ganacsiyada kale madhamoti deegaanka degdegno ganacsiyada unun maanaa ganacsiyada warbadan barnaamijyo badan oo una jeedinayo kuhudanayo jirta insha allahu walaahi oo unato wani oramaya jiran kulley barnaamijkiisana
waayahay dhinagiyo amniga degmada xudur ciidamo shara duwan roogan bal intee walmanahay siina
magaalada xudur ilaa nawaahi area iyadan fayli ma nabadiyadan fayla sadda ma ku jira nabadiyaas oo shaabkana to maamulka dhammaanto galanta kaan iyo ciidamada wardhaba ma ku jiran hab yaraate waktigaas dumaraas waktigaas duhurgaladaas waamihi maalin wal oo maanaa gabdhaha ku jiro maanaa nabadgelyahumaa ma ku jiraan alxamdulilah haddaas ilaahay isku leh kusoo qoyba isule shacabka reer hudur iyo maamul iyo ciidamadaas yara gubseen isku leh marka alxamdulilah wala dhaman wala dhamanna kolleyba wayba rajeyna maadaama madaawinihii koonfur galbeed marloo hana deelay ballangaalo badan inanta ugaabka jare aniga barnaamijyadu dhamano nabadgelyada dhinaca nabadgelyana walbaana ku qowi doon rajeyna bilaayaa waayahay ciidamada rugaan degmada xudur suubiya markilan feeray howlgalada ka dhanka harakada al-shabaab oo inta badan deegaanada gobolka bokool iyo rugaan ku waran dhaqdhaqaaga ciidanka ee suubiya degmada
haadi haadi munaafaqintii maanaa dhaqaala suuqyada guud ahaan nimankan nabadgelyada la daalama manooda ka banami badankaas hadda yaala hab yaraatee marrama kuyarow maalin kasta ma samiin kasta mar kasta barnaamijyo furka jarle waayahay marka deegaanada hoos kale degmada xudur oo weliba dadka bugtaale iyo haddaa qoyn qaarsho shabaab iyo gacanta kaay marka ciidamada meelasay deeri korana anfudayana dhaqdhaqaaga nisdareerog baaburtiyo ganacsiga dadka
meel badan meel badan ku fududayaan nimankaan nimiyadhowna jarka tuuraya laakiin meel badan oo dadka bugtaale ku baxeen oo ciidamada kasoo kasoo miyaa jira haye marka waliba dhisteeri kore miya dhaqdhaqaaga shal dareere laakiinse qeybo badan oo ciidanka weli oon qobsana jira ha geebo badan ayaan qofsanaya jira sida deegaamada bihiin geebaha kalay manaa si wadeen kuwasta ilaahi manaa barnaamijka howleeda ka jira taabasa jira laakiin walaalyo ilaa meelana meeli ciidanka roogo talanta kaayaan wayba shacabka adlinka gargaara ciidamada gargaaran taabasa howlo badan usaadeeya kusoo waayahay mudane gudoomiye marba haddii madaweynaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya dhowaan sindeeri waana la kulantan shacabka ku nool degmada xudur kuwaranba dareensho keedanga inay madaweynahaka lafta gareen use degmadan koreya hadeeri xudur yahayti markii horena iyo dhalileen bal qaabna ee dadkayon qanacsanayan maadaama madaweynaha iyo la kulumenga
langulu marki wala soro lamba rabitaanshiyu dabama dadkana rabitaanshi meelomiyada maraw banaanko markaasi jeeriya masaaniya ilankan soo akabaya dhawijeegi jarka marbaati arrintii kuguduba gobduma madaxweynimada kaguuleysa wayba kasameeyay shacabka intow deegaamada ilanka markaas madaxweynaha anagada maka guuleysa inala taageera yaan qasbanin marka ilaan dhawaayan reeradur waana dacmo furnaa ka dhawaayan way keliya ku sugaayaan madaxweynaha waa gobad iyo into macnaha deegaankiisa oo iyada la socdow baaxdo ku jirta gobolka boqol aan degmada xudur iyo nawaaida gobolka guud ahaanba iyagoo laququbda waa kuqubashanaya laku sugaayo laakiin soo dhaweyn into baabkas iyada macnaa aan dhooy kalsooni badan waan muujiyey madaxweynena aragtaas iyadan ka baray antaxiyaadi marka insha allah wayba rajeene madaxweynihii deeganka qubda in ilaahay kuweelo ilaahay ku rajeyaan waayahay dhinigiyo oo markii lan fiiriyay ada ahaanta muddi iyo guddoomiye keeta degmada xudur marka muddida ada lakeega magacaabo ilaa iyo hadda degmada xudur kuwaranba waxyaabaha suurtageliya jiraan oo hadda geega ada sheego korta
war badan war badan wayba faylahaytaylankoobasfaaliler war badan war badan sheegade maanaa wayba karoonaytay inay kormeerna handiro wariyaasha ku helno dadka maanaa antay ku helno deegaanka orgaankan diwaad qubadii mase qaabkaas in la kormeeyo idan ka faylahayti wayba lena unoo weliba jiidkaanan furnayn dhibaato badan nahayse wayba ogna mase talaabo badan inu gaadnaa horumarinta mashaariicda mase deegaanka dhisidiisa haatay inaga maanaa shacabka oo qaabkaas oo dhinacyadalin gurmida haatay walbaa runtii walbaa laku qubadii barnaamijyo badanaa waa laku qubadii waa la dhamanyin waa la dhamanyin run ahaantii waa la dhamanyin kolley wayba rajeena insha allah
waayahay dhugunsiyaalkaasay walibahay gudoomiyaha degmada xudur ee gobolka bokool maxamed macalin oo si toosay qata teleefonkoos idaacadda warsan ku warmay idan umaasanta mudane gudoomiye
dugsiga hoose dhahay sare ee bilaal bin rabaa baalgori lisuri babaratoya barante bariimi dugsi la furi bilaal bin rabaa isinlanku weeli bugdi walbarashooda la heli barashoodii cilmiga bulshada kashaan warmartay beedeeng nagato owlaadan ay koobaadiyownee buugta galnyoonsaar walbarashinjey dugsiga hoose dhexe sare ee bilaal bin rabaa baydhabi iyo helshe aqoon bartayoon beegsadayangu dugsiga hoose dhexe i sare ee bilaal bin rabaa bilhabati hanga bugsheenku dheeratoy buugta i manhajadi lakabaradaay kenya barti laakiin tubiyo dugsiga hoose dhaxay sare ee bilaal bin rabaa baradiya boqor eh beeday boonshuwal ma dhaamo jaahilnimada tibshe sownan ku badbaadna buugii galanka gaadamoy baadi goobnoy aqoon beegsanoy dugsiga hoose dhaxay sare ee bilaal bin rabaa maadi idiini maalimiinka baraayano maskantiyo fresh ataa maadii maalinshe mubaax litinsiyaw meeli wal dadka baraayan dugsiga hoose dhaxay sare ee bilaal bin rabaa manhajka iskoolka bilaal bin rabaa mayba waafaqsan
waayahay dhugunsiyaal qaybo hore barnaamijka kulanka warsanay ku guda jirna dhugunsiyaal gudoomiyaha degmada marko ee gobolka shabeellaha hoose xasan cumar iyo weliba uu ku warbeeya xaalada degmada marko ee gobolka Shabe- shabeellaha hoose welibana uu sheegay gudoomiyaha in dhibaato badan iyo qoban ciidanka militariga ee ku howlgalow degmada marko ee gobolka shabeellaha hoose haddaba qad teleefonkii iyo ku weydiiyey arrimahaasi iyo arrimo kale
cabdirashiid xaalada guud degmada barko iyo magaalada aan hadda dhexda xukunteeda aan joogno aad bay u fiican tahay wax dhibeen ma jiraan xagga amniga iyo nabadgelyada aan ka hadlaa aad bay u fiican tahay inkastoo magaaladu militari afar bilood dhex degan yahay dadkii cabasha badan ay ka qabaan magaalada militariga dhex degan dukaamadii iyo bakaaradii dadku xoogaa erdogoodii ay ciida iyo gaadiidkana ka yaallo dhib kale hadda la sheeganayo male tii kaleetan waa tii aan daraada ka hadalnay laakiin amniga xagga shabaab markaan ka hadalno aad baan aad baan u fiicna meelo badan magaalooyin badan aan ka fiicnaha waaye mudane gudoomiyaha waxaad sheegaysaa in militariga joogaan degmada marko ay dhibaato badan ay ka qabaan shacabka dhibaatadaas maxay tahay iyo military waa ogtahay si boliis oo kale maaha boliis hadduu xabad ridayn waa xakamaysan yahay xabad iska marido nin xad boliis oo dad dili ma fududa marka militariga waa dareemaysaa meel kastoo ay joogaan waa sidaas oo kale bulshada dhexdeeda xabada ku ridaayiin ayaga dhexdooda hadday rabaan qorays ku taagaayo hadda khamiistii aan soo dhaafnay saddexdii bisha ahayd nin baa lagu dilay taariikhda bisha saddexdeedii gaadiid macnaa ahaa nin baawrey ahaa kolba wax kale maaha hada wax keen iyo wax dhiib iyo iyo soo dhiibay wax lamida uu dhintay marka waxaasoo kale hadda boliis kuma dhaqmi lahayn marka military cabashada laga qabo sidaasoo kale waaye hadda laguma kala gelin magaalada dhowr kale aan u sheegnay hadda madaxweynihii dalku yimid hadda waa u sheegnay in dhinac loo bixiyo oo meel geesi ay ka degaan marka dadka cabashadooda waxa waaye xabas dhaceed oo reer marku waa dad aad u cabsi badan waa dadku dukaamada le oo dhan waxay u badiyeen dad reer banaadiri ah marka hal xabad markii dhacdo waxaa laga yaabaa qof saddex goor afar goor inuu masquul galo marka xogaa dhexjooga dhexjooga dhexjoogashada oo militariga ay magaalada dhex joogaan aad baan ugu dhibanahay marka jid kale ammaanka guud waa fiicannahay
waayahay marka shacabkii dhibaatadaasay ka qabaan militarigii marka militarigana waxaa waaye kuwa sugaya amniga degmada marko marka gudoomiyaad tahay ma awoodi weyseen in aad xakamaysaan ciidanka militariga hadda aad ka cuwaadaysiin
cabdirashiid runtii su-aashan aaday u fiican tahay annagu militariga ma dhigin ammaan ma sugaayo ma dhigin waxaan ku joogna ayaga way ammaanka ayagaa sugaayo marka taasiikida ama istaraatiiji ahaan meel oo la deji karaa jirto magaalada geeskeeda magaalada sideedaba labada dhinac hal dhinac shaki lagama qabo dhinacan xagga jalmud xigto wax shabaab markama soo galo ilaa iyo ceeljaal iyo jalmud waa isku xiran tahay shabaab markama soo geli karo halkii shabaabka soo geli karo dhinaca jilib waaye marka magaalada markay heerto dhinaceed oo magaalada geeskeeda xagga waa la degi karaa marka xogaa waxaad moodaa istaraatiiji xumo iyo xogaa taasik xuman ay militariga hayso tala kastoo aan usoo jeedinin waa naga qaadin waayeen marka anagu farahan kaaga qaadin magaaladii ay ku dhex mushaacayin dadkii xabad ay ku dhex ridaayeen dhibkaasaan ka sheeganayna waayahay militariga soomalahana taliyo ayaga hoggaankooda ah oo jooga degmada marka mase waa ciidan oo eh, guuto ah si loo keenay ay laheen nidaam oo ay ku shaqeeyaan
taliyo waa leeyihiin taliyihii guutada uu joogo laakiin ma taliyaha mugta haddii isaga laftarkiisu aad isku fahmin arrinta saxda ah oo aad bay u dhib badan tahay arrimahaas waa la isku fahmi waayeen magaalada dhinacay u bixiyaan xitaa maalintii uu- habeenkii uu joogay madaxweynaha iyo taliyahaas uu yidhi maxaa ciidamada magaalada ugu dhexaysa waa isla fadhini markaasuu yidhi xoogaa ciidanka ayagu yar dhinacaan badda iyo maxaa meelbax baa laga soo gelaa war bad wax ku imaanaayana ma jiro dhinacaan kalabood wax kama imaanaayo hal edid waaye marka meel kale laga soo galo ma laha halkii edidna waa kusilaya ciidan ku filan oo banaanka ina dego gudahan uu qaabtaba waa dhan yahay ciidanka laakiin xoogaa taasik xumaa jirta waayahay marba haddii ciidankii militariga ay joogaan degmada marko oo isa faham weyseen xaaladda marka taliyihiina waa joogaa adigii guddoomiyaha tahay waa joogtaa marka waa la awoodi waa la dhihi karaa miya hadda ciidankaas in la in la xakameeyo niw haa ciidanka waxa waaye ciidan military sidiisaba anigu waa xakameysmaa ma aaminsana sababto ciidan military ma loogu talagelay magaalada dhexdeeda waxaa loogu talagalay meel daafaha banaanka iyo difaaca dalka loogu talagalay mar haddii shacabkii iyo ganacsigii iyo qudaartii iyo xoolihii iyo dukaamadii lagu dhex jiro wax kasta waa dhici karaa taas marka ayaga ayaga madax xun waa anigu ciidanka xun ciidanka xun kama wadno laakiin qorshe ahaan ma loogu talagelin magaalada dee hadda asbuuci laba asbuucna maaha afar bil iyo wax la geli shan bil ku dhawa magaalada dhex jooga hadda dawladii inay ciidanku soo xoojiso banaanka loo baxna waa ka sugeyni marka intii markii hore meesha ku qabsataan ciidan dabarba lagu soo dirin marka sidaas awgeed hadda waa waa sidaas waay marka bulshadii aad bay camalkii magaalada lagu dibaaday ugu dhibqabtaa ciidanka joogaana degmada markii horeba looma fiirsanin soo lama dhihi kara fariisinkooda ciidan runtii cabdirasiidoo horta samayn karo sababto hadda ciidankii dawladda ka banaan baxdo micnaheedu waxay noqonaysaa shabaab a taageersan tahay warku de dhinac kale oo la aadiyo leeyahay mug tahay marka ma la samayn karo istaraatiij ahaan ciidankan hogaankiisa iyo iyo iyo aqoon ciidaneed iyo hogaamin horta in aqoontada loo lahaada wanaagsan anuu ka guddoomiye ahaan waxaan amisi lahay ciidanka joogo waa ku filan yahay magaalada banaanka in la dego iyo gudaheedana waa ku filan yahay marka taas xoogaa waxaad moodaa yani hogaan xagga hogaan ahaan inaa xoogaa maratay wanaagsaneyn oo maana hadda ma dhaha yani laftarka ciidan lagu soo dara aad bay u habboon tahay laakiin isla sidaa ay tahay laftarkeeda waa ciidan fara badanaa joogo banaanka magaalada waa la geyi karaa gudaha wax waa lagu reebi karaa laakiin ciidanka o dhan gudaha magaalada u degan yahay waaya waayahay ciidanka jooga degmada marka mudane gudoomiya ma military keliya mase mase ma jiraanba ciidamo dhinacyada ka degan degmada maya maya militariga joogo iyo ciidan deegaaneed hadalba shabaab iska dhicinaayay oo haddana tababar u socdo kuwaas iyo dhinacay jiraan wax cabsi lagama qabo waa ciidankii intaama shabaab la diriraayo waaye haddana tababaraa u socdo nabadgeda laga dhigay waxa joogana waa military wax kaloo hadda oo boliisaa jooga laakiin boliis ma dhamaa ciidan hadda oo oo awood leh oo magaalada la wareegi kara madama haddii boliis awoodna la keeni lahaa annaga militariga banaanka banaanka loo bixiyaan dhihi lahayn laakiin boliiskii aan ku filan gudaha waayahay dhugunsiyaalkaasay wali bahaya guddoomiyaha degmada marka ee gobolka shabeellaha hoose xasan cumar oo si toos ay qato taleefonkusi inkwarmayo uu soo rooga degmada marko ciidan mahadsanto mudane gudoomiye
tobatal building material and the general service taariikhdima leetuwa dhanbe tookidiisa tallaabadii dhimanayti horumarkii la tiigsiday tobatal building material iyo bulshooy hadda la sinfuri badeeco buutay baahadii ana la qabya hadda laku bahi tujaar i tabaroolay antiiba anti guri teegata hanuun antooganayt tiiba tiiba qalab dhisme laakiin tubay deer bakaarka qalabka dhismooda ee tabakal building material and general service talahuma shalaayo tabtay walka moodiyaa hadda teeganta taloy total qalab dhisma wal hakiin tubay tiigsoy bakaarka qalabka dhismooda ee tawakal baqaaru bareejayow dekadii banaadir bogshay faaruqan hayne besta qalab dhisma lahas babaalgeliyey buu berkoo baalweyn birimatiibo ahoo bidhaanti oo shishal eh berkoo laamyeeri gagaab idhadheerbale berkoo shamiinde axsan ahoo ekisbayran hayna feer ili feerganjiina walaayba faracsho eh ee abtuzid intiiba rinjigii dhismayaalka eh eenog ahoo adasaarta idaalayma ee koy iritaka dhayso edaka galaas meelo lahakiin ka diyaariyo tawakal building material ande general
cabdirashiid raashkaasiina dareysaan dhugunsiyaal barnaamijka idaacadda warsaana noola dareertaan waliba hudasinkadhaa dhugunsiyaala hamiin faylanga musharaxiinta inteegan qobdowka xilkamadaatina ee maamulka puntland iyo geega hajeedianga khudbadooshka kaedanga ee doorashada madaxtine ee maamulkaas ee puntland haddaba musharaxiinta qaar oo khudbadooja hajeedianga iyo waliba iyo ballanqaadyana ballanqaadyo badan oo kaedanga diiniyo badan oo ku saabsan deegaanada maamulka puntland haddii ay ku guulaysadanga doorashada madaxtine ee maamulkaasi hadda musharaxa ama injineera murqaan oo uu siina kumid haya dadkan teegan qowdowka xilka madaxtine ee maamulka puntland iyo waliba uusa sheegay haddii uusa ku guulaysada inuusa deegaanada maamulka puntland uusa safayi doonaa dagaalyahanada harakada al-shabaab iyo saasoo kale ciidamada ama kooxda dhanka sow daacisha mudanayaal iyo marweyn dal kasta horumarkiisa waxaa saldhig u ah ciidan suga amnigiisa xuduudaha iyo gudihiisa si muwaadiniinta u helaan kalsooni ay dalkooda uga shaqays uga shaqaystaan uguna shaqeeyaan haddaba waxaa waa maxay nooca ciidan ay puntland u baahan tahay waxaa weeye ciidan leh canshi asluub leh tababar fiican ka fog qabyaalad iyo gobolaysi si si siman ugu adeega shacabka puntland mar kasta diyaar u ah difaaca midnimada puntland ciidanku wuxuu qeyblaac ka qaataa dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha dalka iyo waxgelinta dadweynaha mudan yahay marwey waxaan diyaar u ahay soo celinta sharafta iyo sumcadda ciidam- ciidamadeenna kala duwan ee puntland waxaan diyaar u ahay dhisidda ciidan suga amniga gudaha iyo xuduudaha puntland ee dastuuriga ah halhayska ciidanka puntland wuxuu noqonayaa nin lagu seexdow haseexan mudan ayaa marweyn sida aad la socotaan gobollada puntland puntland ee dastuuriga waa sagaal gobol waxaa gacanta dowladda ka maqan qaybo ka mid a qaybo ka mid a sagaalkaa gobol sidaa dartee anigoo kaashanaya allah subxaanahu wa tacaala awooddiisa iyo aqoonteeda aqoonteeda dhanka ciidanka waxaan hortiina ka ballan qaadayaa inuu maqnaan doonin gobol dambe oo ka mid ah gobollada dowladda puntland haddii ad ii hibaysaan codkiina ina doorta iidna doortaan xilkaan maanta u taaganahay ee madaxweynaha dowladda puntland arrimaha bulshada arrimaha bulshadu arrimaha bulshadu waxaa ugu muhiimsan waa waxbarashada iyo caafimaadka waxaan jeclahay inaan waxbarashadu noqoto dugsi hoose iyo dugsi dhexeba in arday ba ardada looga dhigo lacag la-aan si aqoonta ay kor ugu soo kacdo oo intaan lacagta iska bixin karin ama intaan awoodin ardooda geeyaan iskuullo inay waxbarashada ku helaan waxbarasho lacag la-aan ku talagalka horumarinta gobollada puntland sugid waa kow oo gobollada sugidda sugidda nabadgelyada gobollada puntland oo dhan horumarinta wax soo saarka kalluunka xoolaha beeraha iyo xirfadaha dhallinyarada horumarinta iyo tayeenta waxbarashada iyo caafimaadka horumarinta kaabayaasha dhaqaala ee baahida maamulka horumarinta soosaarka wax soo saarka puntland waxaa iyana muhiima abuuridda goobo shaqo oo ay ka howlgalaan dhalinta puntland abuur abuur abuuridda xurmo xarumo cilmi baaris ee kobcinta dhaqaalaha lagu da lagu da lagu daraaseynayo si loo helo xogta dhabta ee khayraadka puntland alle ku manay sida beeyada macdanta shaybaaro lagu daryeelo caafimaadka xoolaha iyo kalluunka xarumo lagu diyaarsho abuurka beeraha ku habboon cimilada puntland daryeelka deegaanka daryeelka deegaanka muda marweyn puntland dalkeedu waa dhul ku fiican daaqa xoolaha iyo ugaarta balse u baahan in daryeel wax ku oolah loo sameeyo daryeelka dhul daryee daryeelka dhulka u baahan yahay waxaa ka mid ah la dagaalanka xaalufinta dhirta iyo daaqa xanaaneynta duurjoogta iyo beeridda dhirta intaasoo dhan waxaan kuku leeyahay wax waqabadka laakiin waxaan isleeyahay wax walba waxaa siyaasad iyo dhaqaale iyo arrimo bulsho waxaa fura nabadgelida ammaanka haddaan dalka maanta xaaladda ku jiro wax laga bedelina waxaan u maleynayaa maanta badbaadinta xildhibaan looga baahanyay dhulkooda puntland hoos iyo u degine kor u soo qaada oo cidda isleedahen waxqabadkeeda iyo sugidda amnaanka nabadgelyadeeda taas muhimadaan u taaganay aada iyo aad baad mahadsanta
awmada ise eta may erow ana medey may erow howal intarasa mankun obi maraykan ijey minnesota ijey minneapolis ijey mumbai hindi ijey meel daaw yaalla ijey ana medey medey inta inka gurto ana may baydhabo isbitaal miyaalo may ma i erow ana ma i erow muwafaqa likajeeya ma ii usub ana magaagas ilo maraykanka ang mude magaalada baydhabo laykiyaala ma aquul ma eta ma aquul ma eta ana ka eroya ma aquul ma eta murugdi hore i rafaadkin mugdi badan alla ku gudibi muwafaq isbishaalista hosbitaalaha mawlaagay hadhin adeeji mujulug i waayeel lamba meel ku dhuuriyaay ma hadiyeena ammaane muwaafaq isbishaalista hosbitaal murug i qaylo maaweeli idoo bilaasha ma ii leetaa dhakhaatiir masaladii on hayne cilmiga caafimaadka mawlaagay maskantiyo kashibay marxaban edoosho meeliyo ku howlgalaayangu muwafaq isbishaalista hosbitaal muxubi ijaal shaqaale macaamiilka hadhawaayayoonno marnan hagarsadaana meelo la xakiinka diyaariyo xarunta caafimaadka ee muwafaq isbishaalista hosbitaal maynikiinka diyaar aha jaybaar sharaf leh mishiimilis cajiib ee dhakhtar cilman leh malaawaaran hayna baaritaansho lukumaqsuudya
qayb qodhaha ee barnaamijku kulanka warsana samarana saxaabaya waliba hooda singalanaha hamiin faynaha maxkamadda ciidamada qalabka weydada ee dowladda federaalka soomaaliya iyo geega tirtoogashaha kufurida cabdiraxmaan ciise cali iyo xasan cali xasan haanasi oo horay dirtoogasho iyo jaysilinga degmada wadajir ee gobolka banaadir haddaba maxkamadda oo iyo xukunkaas dil ka fuliyay iyo waliba uusan dhehaysadabta bismillaah taariikhdu markay ahayd saddexdii bishii siddeedaad laba kun toddobiyo toban maxkamadda derajada koowaad ciidamada qalabka sida waxay markii saddexaad u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay eedaysanayaal kow xasan cali xasan keerow shan iyo labaatan jir ah ina edebo xasan ibraahim ku dhashay bakool labo cabdiraxmaan ciise cali fiidow labaiyo labaatan jir ah ina shukri sheekh siyaad ku dhashay xamar kuwaas oo xafiiska xeerdhaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay ka tirsan yihiin kooxda al-shabaab una qaabilsanaayeen fulinta dilalka ay kooxda qorshayso iyagoo si bareer ah u dilay marxuum nabadoon hilowle xeefow xuseen taariikhdu markay ahayd labadii bishii koob iyo tobanaad laba kun lix iyo toban dembigaas oo ka dhacay degmada wadajir ee gobolka banaadir taariikhdu markay ahayd labaiyo labaatankii bishii siddeedaad laba kun toddobiyo toban gacankudhiigle shabaab xasan cali xasan keerow labo gacankudhiigle shabaab cabdiraxmaan ciise cali fiidow waxay maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho oo ah qisaastii marxuum ekis nabadoon hilowle xeefow xuseen maanta oo ay taariikhdu tahay toddobada bisha koowaad laba kun sagaaliyo toban waxaa lagu fuliyey xukunkii dilka ahaa wabilaahi towfiiq
xafaayad junuuna tilmaamo tayada leh xafaayad junuuna xafaayad junuuna weliba waa xafaayada soomaaliya ankatahi fayla xafaayad junuuna iyo halkan weliba inhirinaada korteen muddo toban saac ilaa iyo toban iyo lama saacadood eh xafaayad junuuna weli lakusuubiyey suuf jilacsan xafaayad junuuna iyo halka mambahan inti langhira ama langmari saliid ama fisilin halxaba oo xafaayad junuuna ee weli andhika maasa saddexaba oo eh xafaayado kale oo tayaysan hooye macaan xafaayad junuuna si aad tayadii ogaata ka tijaabi caagid biye
hooyo macaana geeka mayba waa maalintii bilan laakiin walwal adduunya mii haysada bilan weliba iin fududaayase antiyana walbarada anoon walwalaana
bilan waliya agoodkiin siyaasa ini howlaga
waayahay dhegeystayaal qaybagan ka dambe barnaamijka kulanka warsan ayaa sadeerne seenkumahad nagaana sidii fayla barnaamijkiisana daraftan dhegeystayaal gudoomiyaha ururka xuquuqul insaanka ee gobolka shabeellaha hoose abuukar cali iyo weliba uusu ku hadalaya amni daraha wajahda degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose welibana uusa sheegaya gudoomiyaha iniusa walibana saasoo kale gudoomiyaha hoose dhaliil uu muujiyaya maamulka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose haddaba mayata arrintaasi iyo sababtuna meesheeni ini hadda iyo gudoomiyaha hoose arrintaasi ku hadal wariyaheenna idaacadda warsan wakiil wareedka ee magaalada ama degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose axmed abuukar sabriye iyo qati telefonkan ku warame bismillaahi raxmaan raxiim waxaan boqol toban iyo afarka qur-aanka cadadiisa aan ku salaamaa dhammaan saxaafadda waxaa haddaa guddiga xuquuq insaanka ee gobolka aniga ku hadlayo magaca guddiga fulinta ee xuquuq insaanka gobolka shabeellada hoose waxaan aad iyo aad u cambaareynayna dilalkan isdaba joogga ah ee kusoo batay magaalada afgooye gaar ahaan degmada afgooye ee ka tirsan gobolka shabeellada hoose iyo maamulka koonfur galbeed
waa gartay
waana tacdiyaal aad u falxun oon loo dulqaadan karin la arki karin la aamini karin la samayn karin la aqoonsaneen waxaan nahay haddaan nahay dadka u ololeeya xuquuq insaanka gobolka aad iyo aad ayaan u cambaareynayna waxaana dhihi karnaa oon sheegi karnaa in ay maamulkii gobo degmada afgoy iyo gobolka shabeellada hoose qaybta amniga ay aad uga gaabiyeen hawshooda amniga
waa gartay
waxaa meeshaan gobolka shabeellada hoose waxaa ku nool sade laba milyan milyan iyo shan boqol oo sooma dad ah kuna ku nool nool gobolka shabeellada hoose agagaarkeeda iyo degmooyinkooda degmada noogu badan dhibaatada ay naga soo gaartana waa degmada afgooye oon ka hayno waxaa noo diiwaan gashan tiro kor u dhaafti boqol aa noo diiwaan gashan oo dil ah oo darar ugu dambaysay shalay ugu dambaysay maamulka degmada dhexdiisa lagu dilay nin muwaadina oo soomaali ah oo shaksi ah oo waxba galsan lagu dhex dilay degmada dhexdeeda meeshii maamulkaayaba wax lagu dilayba maxaa u xisaabnaa marka isha wixii loo xisaabi lahay aa loo baahan yahay ko dilkaanna ma aan mid caalamka uu ka dhaca dil mala diidana camar uu ka dhaca laakiinse maamulka degmada degmada afgoy si dilka uga dhaco uuna dhac maamuladii kale oo dalka ku yaal welaweeg aan xukun aana hoos imaado bisha sanadkaan dil dhan waxaan ka helnay jidkaas la dilaayo konton qof oo dil ah iyo lixdan dhaawac jidka oo xamar iyo afgowda haysa degmada dhexdeeda wax ma lagu dilin waxaan warbixin arkaasi warbixin degmada qoryooley waata wax dhadha- dil oo caadi ah laakiinse wax dil oo badan male Ta- talo lix qofaa ku dhimatay saddexna waa ku dhaawacantay dagaal beeleedu ahay degmada baraabe lix qofaa ku dhimatay shan waa dhaawac degmada sanaali kuntuwaare lix isku noqdeen tirada dadka isku daray waana maas dowladeed ah ka jiro weli cagad meelahaas qaarkood qo- sanaali kuntuwaare maamul dowladeed maba ka jiro qayb ay ka jirtaa qaybna waa maamul gooni ah say ku dhacday degmooyinkaas inaad dhibaata ay ka dhicin ee degmada afgoon soddon kilomitir u jirta gobolka banaadir baydhowne maamulkiisana ay ka dhisan tahay in lagu dilo saddex boqol wax kor u dhaafay iisha maxaa keena Mhm. Marka arrinta ayaa ugu dambaysay waris waxayd ayaa lagu dhaawacay nin duwaajiro soomaali ah maxamed bershak nin la dhaha ayaa lagu dhaawacay oo muwaadin ah oo dukaankiis ku jira wuxuu galabsadina aan jirin meesha lagu dilin waa meel maamul dowladda ka jirta ciidan bilis ciidanaa degan jabbanti dowladeed waayo maxaa keena in lagu dilay iisha marka waxaa noo cadaatay annaga haddaan nahay waan ka hor jeednaa waana la xisaabtami doonaa meel kasta oo dhib ka dhaco inaan la xisaabtami waa naga go-anta annaga waayahay marka managa gudoomiye kakarays managa laabnayso waxaan leenahay oon faraynaa wey annaga awoodii xuquuq- oo ka haysano maamulka gobol shabeellada hoose waxaan faraynaa ciidamada amniga in ay adkeeyaan ammaanka shacbiga madaxooday ku jiifaan haddii amni uusan jirin shacbi ma ku noolaan karo wadanka nolosha qofka wuxuu ku noolya noolaan karaa inuu noqdo qof muwaadin oo xor ah hadduu mar xoog uusan ahayn uu nabadgelyo ku seexan karin nabadgelyo ku soo kici karin uu nabadgelyo ku tegi karin meel waxaan arkaynaa inay maamulkii degmada afgoy ay ka gaabisay amnigeeda sidiisaba waa gartay marka gudoomiye eh, dilalka ka dhaca degmadan iyo guud ahaan gobolkan shabeellaha hooseba siyaabo kala duwan ayay u dhacaan Eh, adinka ma jiraan baaritaano aad markaasi arrimahaas ku saabsan oo aad samaysaan Eh, sababaha eh, ay ku dhacaan dilalkaas iyo siba siyaabooyin kala duwan oo aad markaasi u kala qaadaan miyaa jira
waa jiraan sabaabaan u kala qaadno waa su-aal loo baahnaa inaan ka jawaabno su-aalkaas annaga jawaabteeda waxaan dhiibi karnaa markii aan la xisaabtanno dadkii maamulka haayay ee degmadaas ka tirsan aan la kulanno aan la xisaabta aan heli karna xaqiiqda dilkaan ma ka dhici karo degmada afgooye sanadkan waa gabogabo bisha soddon iyo kow setember laba kun sideed iyo toban wasaaradda warbixinta aan geeyay markii aan geey madaxay gacanta saareen inta degmo kuma dhicin dilka ka dhacay degmada afgoy dhexdeeda jidkan afgoy keliya meeqaa lagu- aa ku dhimat darada ee ceelasha meeqaa ku dhimat say ku dhici kartaa meel dowla maamul dowladeed ka jiro aa dad lagu dilay wax suurta galay ma aha mana la maqli karo mana la maqli doono waayahay markii maamulka ayaa ka gaabiyey shaqadii xaqa ee ahayd ee shacbiga u hayeen ay ku ay ka fadhiisteen waa waxaa gartay qalad ee qaladka aad u weyn ee aan saaraynaa dusha ka saaraynaa anaga ciidankii amniga waa waxaan gartay dusha ka saaraynaa wasaaradda amniga ee gobolka maamul goboleedka koonfur galbeed waxaan dusha ka saaraynaa maamulka a- wasaaradda amniga ee dowladda dhexe waxaan dusha ka saaraynaa maamulka gobol shabeellada hoose oon u weyn yahay guddoomiyaha maamulka sababta tahay degmo ama gobol aan maamul amni lahayn ma ka jiro dalka wboobsa ku tagni anagoo la nabadi oo dad nala joog ilaahay guddi ah aan ka tagni waxaana geey anagoo meesha la yidhaahdo baydhabo wax dhibaato aragni male waa maamul goboleed waxaan tagni walaweyn wax dhibaato aragni malaha say ku dhacday degmo soddon kilomitir xamar u jirta inay maanta ay ka dhacdo dilo isdaba joog ah waa gartay marka gudoomiye Dilal eh, waa la dilay.
afgooye dilal Dilal dhowr waa la ah dilay.
mhm afgooye dilal dhowr ah oo ka dhacay oo aan wax kaa weydiinay baa jiray oo markaasna aad sheegaysay in arrimahaas aad kula xisaabtami doontaan maamulka degmadan afgooye marka Ah.
haddii weli maamulkii aadan la xisaabtamin bal dhankiina xitaa sowlays ma dhihi karo gaabis ayaa jira oo ah in aad markaasi qaadaan wadadii aad kula xisaabtami lahaydeen maamulka degmada
waa arrin su-aashaas oo loo baahnay inaa is-su-aashin sax dadka i dhegaysanayana hadda ayaan ku sheega annaga maamul dhisan oon la xisaabtanno ayaa rabnaa degmada afgooye amnigiisa waa la isa waa aragnay waa la xisaabtanay cudurdaar ayuu ka bixiyey waana xaq inuu cudurdaar uu ka bixiyo maamulkan degmada afgooye waa maamul aan gacan dawladeed ku jirin oo sideedaba gacan dawladeed ku jirin haddaan waan ku dhawaaqay waana sheegi doonaa saxaafadda waa weersin jiraadoona ku qaban doona afgii dhaxisa maxamarne waa ku cadaynaynaa haddii maamul uu degmada ka jiro dil ma ka dhici karo xaduur ma ka dhici karo ma dhici karo in qof lahandado ama qori loo qaato haddii amni uu ka jiro degmada dadku markaatay ka yimid saxaafadda markaatay ka noqonaysaa degmadan waa degmo qabiil ah labo afar boqol iyo todobaatan tuula hoos timaado dilna iyagaa ugu badan waaba yaabanayda intaan aan xuquuqinsan dabasoconay wax noga dhibaa badan gobol degmadagoy ma jiro markaan abaarayni markaaba fiicnaatay hadda ko waxaan ka codsanaynaa shacbiga iyo dawladda maamulka degmada in ay kaas iskaashadaan ay ilaaliyaan dadka xuquuqdooda dad aan xuquuqdooda la ilaalinin waa dad aan dawlad haysanin haddaanaa ku dhawaaqay sheegay dawladda waxay leedahay istraatiiji ay ku shaqayso kuna meel marto annaga waxaan u taagannahay inaan dadka xuquuqdooda ilaalino oon helno saldhigaan noogu sokeeyo saldhiga maasha allah waa la shaqaynaa waana ka warhaynaa waa la xisaabtanaa waana ugu tagnaa nagu noomey
halow halow aatikow waliba welase harooran arweesow inkukoyb qasaalado dharkiyownay maybakin gadfaday i firinjiteerku biyo kuguba bisatokin gadfaday hoo urku taalagay adfadaasa olombig molley jeyey anfaaday alaabta owlaada kala dheelas hoo ad aragdaba waa la siisada un lahayn ya alla ilahay amuushaday ku obsoy habahaagalqaad hattakijee ibri i ajaa'ib lang ilis walka aragiyun abaari aaran isku halma eh aftiin i mogdana isku halma eh aaran isku dunga wadhi isha baharka hee alafoo adalata iyaanfayla dhalatiiba ariir i langiinku ajabi olombig mool ha kula besoy isgowka ay liyaabo olompic atari barfuun ha ku gadoy ilwalguuludaasa ilaalma ku dhoma arigii laymiin erohayo walaba ajaa'ib wiin leh elektronic isdhabshay kan anka wiin i kan anka yarba alaab nagalka la besadaaw isku joogsha i aadishe ugaasa i malaage ulmaada i aaqiliinta lebes
dhegeystayaal guud ahaan waliba intaa kaas meelay barnaamijka kulanka warsan oo nabadeensan kula daratan warbaahinta reeda warsan ee magaalada Tambaydhaba barnaamijka nabada waliba saaray waana isku dubirday dhegeystayaal anoo Cabdirashiid Ahmed Ibrahim Rashka Boy dhanka farsamada ma ku deerto barnaamijka daleel waliba farsameeyay saaxiibkayga Bilal Ilal Bilal Sheikh Shuaib inta barnaamijka barnaamij nabada reedan kulmaan saaxiibaya sidaas iyo ahmiin nabada assalaamu alaykum warahmatullaahi taala wa barakaatuh Opening a time.